dowladda xabashida itoobiya ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii ay u meelmarin lahayd heshiiskii is-afgaradka ahaa ee bishii lasoo dhaafay ay la gaartay muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan tallaabadii uu khamiistii lasoo dhaafay qaaday abiy axmed ee uu ku dallacsiiyey inta badan saraakiishii ku garabsiiyey ka shaqaynta heshiiskii xaaraanta ah ee itoobiya ku qaadanaysay badda soomaaliya ayaa loo arkaa fariin diraysa in aanay jirin meel ay adis ababa uga laabatay heshiiskan falanqeeyayaal ayaa aaminsan in abey uu saraakiishii heshiiskan xaaraanta ee kala soo shaqeeyey uu geeyey fiinta sare ee xukunka dowladda sida ridwaan xuseen oo laga dhigay taliyaha guud ee sirdoonka qaranka iyo haweeneyda loo dhiibay wasaaradda caafimaadka itoobiya waxaa kasii daran wasiirka cusub ee arrimaha dibadda oo ahaa gacanta midig ee abey islamarkaana loo diyaarinayo sidii uu caalamka uga gedi lahaa heshiiskii badda durbadiiba wasiirka arrimaha dibadda itoobiya ayaa magaalada adis ababa ka bilaabay kulamo uu wakiilada dowladaha afrika uga dhaadhicinayo in heshiiskii badda uusan halis ku ahayn madax bannaanida soomaaliya baraha bulshada waxaa si aada layskula dhex qaaday in abey uu isku diyaarinayo sare u qaadidda xiisadda ka dhalatay heshiiskii uu la galay muuse biixi ila xogogaal ay waxay sheegeen in xukuumadda adis ababa ay ku guulaysatay in xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku qanciso in kiiska ku saabsan heshiiskii badda aan la caalamiyeyn balse loo xilsaaro ururka midowda afrika ururka midowda afrika ayaa toddobiyo tobankii bishan febraayo kulankiisii soddoniyo toddobaad ku yeelanaya magaalada adis ababa ee xarunta itoobiya mana la filayo in lagu soo qaado ajende lagu mucaaradayo tallaabadii itoobiya ay ku qaadatay badda soomaaliya maraykanka ayaa xasan sheekh ku cadaadinayo inuu u hoydo abey axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya islamarkaana hoos loo dhigo xiisadaha siyaasadeed moli v o a kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo diblomaasiyiin uu ku jiro ergeyga gaarka ee washington u qaabilsan geeska afrika ayaa kusii jeeda adis ababa ila xogogaala ayaa sheegaya inuu xasan sheekh uu maalmaha soo socda tegi doono adis ababa kadib cadaadis uga yimid washington qorshaha ayaa ahaa in shirka ururka midowda afrika uu ka qayb galo xamse cabdi bare balse waxaa hadda wafdiga hogaamin doono xasan sheekh maraykanka ayaan halis weyn u arkin heshiisku sheegii itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya balse wuxuu khatar u arkaa in itoobiya iyo villa soomaaliya ay ka mashquulaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasaaradda warfaafinta dowladda xabashida ayaa dhankeeda sii wada ololaha warbaahineed oo ay diiradda ku saarayso suuqgeynta heshiiskii xaaraanta ah itoobiya lagu siiyey xeebaha badda cas ee dalka soomaaliya xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo u waramay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in heshiiskaasi uu nabad baraare iyo ammaan u horseedayo geeska qaaradda afrika madaxa nabadgelyada ee guddiga joogtada baarlamaanka itoobiya ayaa sheegay in heshiiskii abey axmed loogu sixiixay badda soomaaliya uu naruuro u yahay malaayiinta itoobiyaanka ee badla-aantu hayso ku dhowaad konton sannadood oo xiriir ah mas-uulkan xabashiga ay wuxuu carabaabay in dalka soomaaliya uu yahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda afrika sidaasi darteed ay itoobiya go-aansatay in xeebahaasi baylahda ah ay ka faa'iidaysato is-afgaradkii dhex maray itoobiya iyo somalilan wuxuu muhiimad weyn u leeyahay iskaashiga horumarineed iyo midka amni ee gobolka ayuu yidhi madaxa guddiga joogtada baarlamaanka itoobiya wuxuu intaasi ku daray in caalamkoo idil uu ka faa'iidaysan doono heshiiskaasi maadaama uu yidhi uu ka shaqayn doono sugidda ammaanka marinbiyoodka soomaaliya oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah in ciidanka xabashidu ay saldhig ka samaystaan xeebaha degmada lughayo ee badda cas ee soomaaliya ayuu mas-uulkan itoobiyaanka ka dhigayaa guul weyn jenaraal kaasey tashimida oo isna sarkaal howlgab itoobiyaana ayaa bogaadiyey ciidamada xabashida ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya wuxuuna dowladda itoobiya kula teliyey inay sii joogtayso duulaanka ciidankeeda ee dalkan waa in ciidanka itoobiya ay si wanaagsan oo olkarnimo leh u gutaan muhiimadda nabad ilaalineed ee ay soomaaliya u joogaan ayuu yidhi jenaraal taasey wuxuu intaasi ku daray in dhiigga ciidanka xabashida ee soomaaliya ku qulqulaya uu xisaab u baahan yahay wuxuu warkiisa kusoo gebagabeeyey digniin kulul oo ah in tallaabo laga qaadi doono ciddii isku dayda inay dhicisiiso dhaqangelinta heshiiskii la saxiixay kowdii juun laba kun afar iyo labaatan wuxuu carabaabay in cid walba is-hortaagto heshiiskaasi ay ka dhigan tahay iyadoo kala dhantaashay amniga itoobiya iyo midka geeska afrika waa sida uu ku hadaaqaya xabashigan itoobiyaanka ah marka la eego hadallada ay jeedinayaan saraakiisha xabashida waxaa muuqata in qorshaha badboobka itoobiya uu ahaa mid sannado laga shaqaynayey ee uusan ahayn heshiis si laablakaca loola galay muuse biixi ummadda soomaaliyeed meel waliba ay ka joogto dunida ayaa si aada waxay uga hortimid heshiisku sheegga lagu doonayo in lagu boobo badda soomaaliya waxaana dadka ay tilmaamayaan inay diyaar u yihiin inay naf iyo maalba u huraan difaaca dalkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankeeda si adag uga hortimid heshiiska dhex maray xabashida itoobiya iyo maamulka somalilan waxaana afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagashe calidheero uu shaaca ka qaaday inay difaaci doonaan dhulka iyo badda soomaaliya weerarkii ka dhacay xerada goordon ee magaalada muqdisho laguna laayay saraakiishii imaaraadka iyo calooshoodu shaqaystayaashiisii soomaaliya ayaa waxa uu xambaarsanaa fariinaa sida ay mujaahidiinta uga dhiidhinayaan cid waliba oo xabashida ku garabsiinaysa qabsashada badda soomaaliya dowladda imaaraadka carabta ayaa cidda tababarka iyo maalgelinta la garab taagan ciidamada badda itoobiya ee la doonayo inay qabsadaan badda cas soomaaliya